Magaalada Qardho ee gobolka Karkar ayaa lagu qabtay munaasabadan oo abaalmarino lagu guddoonsiinayo ardayda dugsiga aqoonta ee Darul Xanaan kuwaasi oo kaalmaha hore ka galay imtixaanka sannad dugsiyeedka 2024 2025. Munaasabada waxaa ka qayb galay maamulka iskuulka, macalimiin, waalidiin, ardayda iskuulka iyo marti sharaf kale. Maamulaha iskuulka, Sheekh Muuse Jaamac ayaa ka warramay ardayda ku guuleysatay imtixaanka.
Sidaas darteed, waxaa u bilowday sannadkii sagaal iyo labaatanaad. Xafladaha la qabtayna labadii sano hore ama saddexdii sano hore mooyaane intii kale waxa weeyaan xaflad baa la qabanayay ardaydii ka baxday meel kasta oo ka mida puntland ama soomaaliya ama dibadahaba way ku sugan yihiin lix iyo labaatanka jeer ayay ka qalin bedesheen iskuulka saa darteed kuwanuna qalinbedelashadii lix iyo labaatanaad weeye qaar ka mid ah marti sharafkii ka qayb galay munaasabada ayaa ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaanka hadallo dardaaran u soo jeediyay waxaan rabaa oo kale in aan ardayda kaalimaha gashay aan halkan uga mahad celiyo ay maantay ayaga tahayna in kaalintooda ay galeen la xuso in ardaydaas intaas arday baa ka baxaysay meel kastana daafaha dunida waa joogaan qayb waa macallimiintoodii bay ka mid yihiin waxaan ugu baaqayaa walaalahayga dibadaha jira iyo kuwa dalka joogaba in laga qayb qaato mashruucan waa mashruuc ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaanayo sidii muuseba sheegay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan baa ku soo aroodhay aytaamta dadka agoonta lagu bogaadinayo ka qaybgalkiisa leanna waxa qofka addoonka waxa uu cibaado ku helo waxa ugu weyn waa janno nabigeennuna calayhi salaatu wasalaam sidaa uu sheegay anaa wa kaafilulyatiim kaahatayn filjanna xadiiskii ahaa ardayda imtixaanka kaalimaha hore ku guulaysatay ayaa la guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan oo lagu dhiirigelinayo